بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sideed iyo lixdanaad ee suuratu lfurqaan waxaanu ku joogaa aayadda lixdanaad ee suuratu shucaraa haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku dhammaystirayaa oo aayaadkan u horeeya ay ka warramayaan sifaatu cibaadi araxmaan tilmaamaha wanaagsan ee addoommada raxmaanku ay leeyihiin waa tatimatu sifaati cibaadi araxmaan waxaa kaloo suuratu shucaraa bilowgeeda allah uu ku tilmaamayaa waa sifatu lqur'aani alkariim waa qur'aanka sharafta badan iyo muhimadda iyo tilmaanta uu leeyahay waxaa kaloo ay ka warramayaan aayaadka suuratu shucaraa ugu horeeya mowqifu lmushrikiina min alrasuuli wa aayaatih wa taxasuri اnnabiyi sala allahu calayhi wasalama calayhim mowqifka ay mushrikiintu ka qaateen qur'aanka kariimka ah iyo rasuulkii lasoo diray sala allahu calayhi wasalam iyo qoomamada nebigu u qoomamoonayey markay rumayn waayeen ee uu ka murugooday waxaa aayaadka u dambeeya alla uu kaga warramay qisatu nabiyillaahi muusa calayhi salaam maca fircawn wa qowmih wa iimaani asaxara raqma tahdiidihi lahum qisadii dhex martay nebi muuse calayhi salaam iyo fircawn iyo qowmkiisa iyo saxaradii fircawn ugu dambeyntii inay rumeeyeen oo ay waxa weeyaan iimaankii qaateen si kastoo ugu hanjabina aanay dan iyo muraad ka gelin allah waxau ihi subxaanah والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الله وحول والذين واكوا عباد الرحمن لا يدعون أن عابدين مع الله إلهي لشركيس إلها معبود معبودك آخر كله waa kuwa alle ilaah kale aan la caabudayn ee cibaadada u barax tiraya cid kalena aan la wadaajinayn ee towxiidka ku toosan oo walaa yaqtuluuna aan dilayn annafsa naftii allatii naftaasoo xarama allah ilaahay u xarimay ay qatlaha nafta dilkeeda alla u xarimayna waa kuwa aan dilayn ilaa bilxaq ay ilaa an yaqtuluu bilxaq xaq inay ku dilaan oo qisaas iyo xaq ay mutaysatay in lagu gooyo inay naftaa ku gooyaan mooye si kale ku goyn maayaan walaa yasnuuna mana sinaysanayaan oo dhaqan xumada ku dhici maayaan waman axadka yafcal sameeya daalika madkuuraadka la soo sheegay ee shirkiga iyo dilka iyo zinadaba leh dembiyada kabaa'irtee waaweyn ee lasoo sheegay ruuxa sameeya yalqa wuxuu la kulmayaa ahaama cuquubada dembigaas oo waxaa looga jeedaa ahaaman waa ciqaabtii dembiga ka dhalanaysay oo futuuxaadka waxa uu jamalku ku odhanayaa ahaaman waa kal wabaali wannakaali wasnan wa macnaa alwabaal iyo annakaal ayay la mid tahay ahaaman ay jazaau lithmi aladii huwa denbu nafsuhu ahaaman macnaheedu waxa weeye waa dembigii ay sameeyeen abaalkiisa ayay la kulmi marka waa dembiga cuquubadii ka dhalataa ku dhici yudaacaf ficilka majzuumka waxaa laga bedelayaa ficilka hore yalqa ee jawaabu shardiga ahaa ee majzuumka isaguna ahaa marka yudaacaf cidda sidaa samaysa cuquubay la kulmi ka bedelo yudaacaf waa loo libinlaabi lahu mankaasi alcadaabu cadaabka ayaa loo libinlaabi yowma alqiyaamati maalinta qiyaame wayaklud waanu ku waari fiihi cadaabkaa dhexdiisa wuu ku waari muhaanan xaal uu yahay mid la duleeyey oo dulaysan ay daliilan muxtaqaran jaamican lilcadaabi aljismaani waalruuxaani waxauu jamalku odhanayaa wuxuu halkaa ku waari isagoo addulli la xaqiray oo kulmiyey cadaabkii jidh ahaan iyo ruuxda iyo naf ahaanba oo nafsiyanna waa loo bahdilayaa oo waa la hadidayaa jidh ahaanna waa loo cadaabayaa oo waa la xanuujinayaa marka waaritaankuna dee qofka gaalnimo ku dhinta waa khuluudkii abadiga ahaa ka towxiid ku dhinta walow kabaa'ir haba sameeyee isaga waa dee khuluudun duuna khuluudo waa bimacna almukti tawiil yacnii in badan buu ku jiri laakiin jannuu ku dambayn allah waxau ihi ilaa man taaba wa aaman yacnii dadka waxaa sameeya cuquubadaasay la kulmi ilaa man mid mooyaane kaasoo taaba toobad keeno oo soo noqda huwa manku oo wa aamano rumeeye oo wa camila sameeya camalan camal camalka oo saalixa wanaagsan fa ulaa'ika kuwaasi yubadilu allahu ilaahay waxa uu ugu bedelayaa sayi-aatihim xumaanahoodii xasanaatin wanaagyo ayaa rabbi ugu bedelayaa wa kaana allaahu allahna wuxuu ahaaday ghafuuraa kii dembi dhaafis badan raxiima ee addoommadiisa u naxariista aayaddan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay dee dadka macaasida iyo dunuubtaa gala oo shirki oo dembi la gale kii ugu weynaa ugu horeeyo kabaa'irtuna ku xigto cuquubada iyo cadaabka ay gelayaan baa rabbi uu tilmaamay waxaase laga soo reebay ilaa man taaba wa aamana culimmadu halkaa waxay ka qaataan in xataa qaatilku dee towbo uu leeyahay waayo istitnaha waa soo gelayaa oo ilaa man dee qatligii la sameeyey waa ka mid waxyaabaha wax laga soo reebayo oo alxaafid ibnu kahiir waxa uu ka odhanayaa tafsiirkiisa wa fii dalika dalaalatun calaa sixati towbati alqaatil waxaa aayaddaa ku sugan qofkii gacanku dhiiglaha ama wax dilay towbadiisu inay ansaxayso ayaa daliilkeeda laga qaadanayaa aayadda walaa tacaaruda bayna haadihi wa aayati nnisaa aayaddan furqaan iyo aayaddii suuratu nisana iskama hor imanayaan waxaa u jeedaa aayaddii waman yaqtul muumina mutacamidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima waxau ibnu katiir yihi faina hadihi wain kaanat madaniyatan ilaa annaha mulaqa waayo tan aayaddan suuratu nisaa madaniye haba ahaatee laakiin waa mutlaq waa mid la sii daayo on qeyd lagu xidhin fa yuxmal calaa man lam yatub waxaa lagu xambaarayaa markaa waciidkaa suuratu nisaa ee adag ciddaan kasoo ka toobadkeenin qatliga lianna hadihi muqayadat bitawba waayo tan furqaan waxaa lagu qayday ku xidhan tahay towbad oo qofku isagoo waciidkaa iyo goodigaa galay hadduu toobad keeno dee waxa weeyaan towbadiisii waa maqbuul waxaa kaloo alla yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafo in loo shariik yeelo wixiise shirki ka sokeeya cidduu doono waa u dhaafaa qatliguna dee waa duuna shirk oo gaalnimo ma aha ruuxu haddaanu bannaysan waa un min kabaa'ir dunuub waqad bayanat isunatu saxiixatu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama bisixati towbati alqaatili kamaa dukira muqararan min qisati aladii qatala mi-ata rajul huma taab sunnada saxiixee rasuulka ka sugnaatayna waxay caddaysay inay ansaxayso qofka wax dila towbadiisu sida ku sugan qisadii laga soo wariyey ninkii boqolka nin dilay uma taab dabee toobad keenay ee xadiidka nebiga ku sugnayd faqabila allaahu towbatah dabeed ilaahay towbadiisii u aqbalay wa gayri dalika min alaxaadiid marka waxa uu imaamku tilmaamayaa uun in qatliguna uu ka mid yahay waxyaabaha towbadiisa la aqbalayo allah waxau ihi waman axadka taaba toobad keeno wa camila sameeya saalixa camal wanaagsan sameeya fainahu isagu yatuubu waxa uu noqonayaa ila allaahi alle xaggiisu u noqonayaa mataabaa noqosho waa ruux alle xaggiisa u toobad keenaya oo u noqonaya ninka toobad keenay waaladiina waa kuwa addoommada raxmaanku laa yashhaduuna an xaadirin azuura beenta iyo baadilka oo ay soo hoosgelayaan wax kastoo muxarama meel kasta oo lagu hayo waxaan u rabbi raalli ka ahayn oo xaaraan ah waxa uu soo gelayaa azuur waayo zuurka waxa lagu idlaaqaa wax allo waxa xaqa ka leexsan ee ka baydhsan marka laa yashhaduuna min ashuhuud marka laga keeno yashhaduuna min ashuhuudi oo xuduurka ah waa laa yashhaduuna azuura ay maxaala zuuri aw mawaadicaha beenta iyo baadilka goobaha lagu hayo ma xaadiraan oo ma tagaan haddii laga keeno laa yashhaduuna min ashahaadana waayo ficilkan shahida iyo yashhadu shahaado iyo shuhuud labadaba waa laga keenaa mastarkiisa marka shahaado haddii laga keenana waa markhaati kiciyo isamkana waxaa lagu nasbinayaa nascu lkhaafido waxa uu noqonayaa laa yashhaduuna zuura ay bizuuri yacni markhaatiga beenta ama furaan oo been kuma markhaati kacaan marka calaa kullin ma xaadiraan been iyo baatil wax allo wixii xun oo dhan baa soo gelaya agtiisa inaanay marin oo cabdillaahi bn mascuud oo kale waxau yihi goobaha heesaha iyo laqwiga lagu hayo iyo kamanka iyo waxyaabaha loo tunto heesaha meelaha lagu hayo weeyaan mawaadicu zuur cabdillaahi bnu cabbaasna wuxuu yihi waa acyaadu lmushrikiin waa ciidaha iyo dabaaldegyada gaaladu ay sameeyaan laakiin waxaa la yidhaha tafsiirkaasi waa tafsiir juz-i ah oo mithaal un amtilada uu ku rumoobayo lafdigani ayay tilmaameen laakiin tafsiir shaamila maahe tafsiirka shaamilkii waxa weeyaane caamkii wax allo wixii been iyo baatil iyo xuma ah goobta lagu hayo laa yashhaduuna zuura way caam yeelaysaa oo meel xumaan lagu hayo ma tagaan umana dhowaadaan waaladiina waa kuwa laa yashhaduuna an xaadirin azuura ay mawaadica azuur beenta iyo baatilka goobaha lagu hayo ma xaadiraan oo ma tagaan waidaa maruu marka ay soo maraan billagwi laqwi iyo hadal maalayacni oon faa'iide adduunyey mid aakhira midna aan lahayn oo iska dhacdhaca laqwiga markay soo maraanna maruu way maraan kiraaman xaal ay yihiin dad wanaagsan oo naftoodana kala hanweyn waxaa inay ku baydhaan oo ka sharfaya oo kiraaman ay mukrimiina anfusahum cani ilkhawdi fii hada allaqwi waxay marayaan iyagoo naftooda ka sharfaya waxaa inay dhex dabaashaan oo dadka ay la wadaagaan oo qofkii dee waxa weeyaan aan sharaf lahayn unbaa waxaa waxa weeyaan ku baydha laakiin qofka ahlu sharafkii ku baydhi maaye waxa weeyaan waa isaga tegayaa oo ku leexan maayo waaladiina waa kuwa markaa hadday laqwiga aanay ku baydhayn wixii xaaraana waa min baabi alawlaa waalaxraa meesha yacni hadalka maalayacniga lagu hayo haddaanay kuba leexanayn oo iska dhaafayaan xaaraan meel lagu hayana hadalkeedaba daa taasina waaba kasii fogtahay waaladiina waa kuwa idaa dukiruu marka lagu waaniyo biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa marka la xasuusiyo lam yakhiruu aan ku dhicin calayhaa aayaadka korkooda summan xaal ayyihiin kuwa dhagala wa cumyaanan iyo xaal ayyihiin kuwa indhala marka aayaadka rabbi lagu waaniyo ama lagu akhrinayo kuma dul dhacaan iyagoo indhalo oo dhagalo oo dan iyo muraatoona aan ka lahaynoo ka sii jeeda bal kharuu saamiciina naadiriina muntaficiin bal waxay aayaadka alle ku dul dhacaan iyagoo dhegaysanaya oo u dheg raaricinaya eegaya oo ku intifaacaya waxna ku qaadanaya waaladiina waa kuwa yaquuluuna odhanaya cibaaduraxmaan rabbanaa rabbigayow hablanaa noo hibee oo nasii min aswaajina haweenkayaga xaggooda allahayow naga sii iyo wa duriyaatina ubadkayaga xaggooda allahayow naga sii qurata acyun indhaqabowsi kuwo lagu indhaqabowsado lagu farxo oo lagu indhadoogsado allahayow ubadkayaga naga sii jalaaludiin almaxalli wuxuu odhanayaa bian naraahum mutiiciina lak ilaahow ubadkayaga indhaqabowsi nooga dhig iyo ooridayada oo macnaha noogaga dhig inaanu ku aragno iyagoo kuu hoggaansan oon kaa hor imanay xaqiiqatanna qofka mu'minka ah ee diintu ay qiimo la leedahay waxa uu ku farxo ee uu ku faanaa waa ilmihiis iyo ooridiisoo toosan markuu arko laakiin adduunyo nooc walba hadday u keenaan oo faraqyada u buuxiyaan laakiin diin ay ka aradan yihiin mu'minku ku indhaqabowsan maayo waayo adduunyadu waxba lama aha waxa uu ku indhaqabowsanayaa markuu arko ubadiyo oori toosan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqanaya walidaalik in had iyo jeer aad ku ducaysato taa ilaahu ubadkiiyo ooridaba noo hagaaji waa arrin aada iyo aada muhiim u ah wax lagu indhaqabowsadoo lagu farxaana waa dad ahlu tawxiid oo diinta ku toosan markaad aragto marka waxay odhanayaan rabbanaa hab lanaa min aswaajina wa duriyaatina allahayow ooridayada iyo ubadkayagaba nooga hibee xaggoodoo naga sii qurata acyunin indhaqabowsi kuwa aanu ku faraxnoonu ku indhaqabowsanno allahayow naga sii ay bian naraahu mutiiciina lak ilaahay subxaanahu wa tacaala ubadkiiyo ooridaba ilaahay ay nooga yeelo qurata acyun ku toosan towxiidka iyo diinta wajcalnaa naga yeelbay odhanayaan lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsada yacni kuwa ilaahay ka cabsadee muttaqiinta allow nooga yeel imaaman hoggaan ay kuda ku daydaan oo hormoodu ah wuxuu odhanayaa jamaaludiin alqasim maxaasinu ta'wiilka imaaman ay a'immatan kuwa imaamyo hormoodoo lagu daydo iktafaa bilwaaxidi lidalaalatihi cala aljinsi wuxuu yihi mufrad waxaa loogu kaaftoomay imaaman ee a'ima jamac loo cabiri waaye ilaan waa jamac waxay ka hadlayaane lafdigan mufradkaa ayaa jinsi tusinaya oo jinsigoo dhan buu caam yeelaya oo imaaman yacni waa a'imo kuwa lagu daydo allow naga yeel ee yuqtadaa binaa fi lkhayr khayrkiiyo wanaaggana lagaga daydo oo aanu hormood iyo hoggaan ku noqonno halkaana waxaa laga qaadanayaa ruuxu ilaahay inuu weydiisto hoggaan inuu hanuunka ku noqdo oo maqaam sare ka gaadho cilmigiiyo cibaadadu waa arrin wanaagsan oo sifaadka mu'miniintana ka mid ah dadku adduunyada ayaa laga yaabaa dee inay doonaan inay hoggaaniyo hormood ku noqdaan laakiinse xagga aakhire iyo diinta inaad hoggaan sare iyo hormood ku noqoto rabbigaa inaad weydiisato wax wanaagsan weeyi adoo ilaahay dartii iyo taaco iyo diin iyo ikhlaasun dee uga jeeda waayo nebi ibraahimba ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin ilaahayna waa u yeelay ilaahu carab iyo ammaan wanaagsan dadka dambe dhexdooda i yeel ilaa qiyaamaha ummad waloo timaada waxay ku andacoodaan millatu ibraahim inay haystaan oo qolo walba waa u nisbo sheegataa cid wax ka sheegaysa la arki maayo marka wajcalnaa waxay odhanayaan wajcalnaa rabbigayow naga yeelo lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsada ilaahw nooga yeel imaaman ay a'imatan fi lkhayr kuwa khayrkiiyo wanaagga lagaga daydo kuwaa muttaqiinta ah ilaahu hoggaan iyo hormood ay ku daydaan nooga yeel marka inaad khayrka hoggaan ku noqoto inaad ilaahay weydiisataa waa wax wanaagsan oo lagaaga daydo ood waxa weeyaan dadka hanuunka iyo wanaagga aada u horseedo ulaa-ika ismu ishaarahaasi wuxuu ku dhacayaa cibaaduraxmaan addoommadii raxmaankee tilmaamahaasoo dhan ku toosnaaday ayaa ulaa-ika ay ku dhacaysa oo ayilmuttasifuuna bimaa dukir min sifaati cibaadi araxmaan kuwaa ku tilmaaman ee ku toosnaaday tilmaamihii addoommada raxmaanka loo sheegay kuwaa laga hele ku toosnaaday yujsawna waxaa lagu abaalmarinayaa algurfata ay darajata alcaaliya ayuu jalaaleynka odhanayaa darajo sare oo janno adarajata alcaaliya min aljanna darajo sare oo jannada ayaa lagu abaalmarinayaa waxaa kaloo lagu fasiray algurfa ashu inay jinsiyataho bimacna alguraf oo macnaha ay macnuhu noqonayo alguraf ay almanaasil alcaaliyata fi ljanna waxaa lagu abaal marinayaa guryo dhaadheer oo sarreeya oo jannada dhexdeeda ku yaalla oo aayaadka kalea sii caddaynaya wahum fi lgurufaati aaminuuna ay fi lmanaasili alcaaliya iyagoo ku nabad qaba oo ammaan ku haysta guryaha dhaadheer ee jannada iyo waladiina aamanuu wacamiluu saalixaat lanubawi'annahum min aljannati gurafa kuwa iimaanka iyo camalka saalixa a kulmiyey jannada waxaanu ka dejinaynaa guryo dhaadheer markaa dee qur-aanku waa isfasirayaaye waxay culimmada qaarkood ku fasireen gurfadani inay bimacna alguraf oo mufradkan jamac looga jeeda ashuna jinsiyo tahay muraadkuna yahay guryaha dhaadheer ee janno ayaanu ku abaalmarin doonaa ama darajo sare oo jannada ka mid ah ulaa-ika kuwaasi yujsawna waxaa lagu abaalmarinayaa algurfata ay darajat alcaaliyata min aljanna darajadaa sarraysa ee jannada ka mida ayaa lagu abaalmarin ama algurfata ay alguraf guryaha dhaadheer ee jannada ku yaalla ayaa lagu abaalmarinayaa bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabirkii ay adduunyada ku soo sabreen sababteeda sabirkaa sababkiisaa loogu abaalmarin guryaha dhaadheer daacadii rabbi ayay ku soo sabreen dembigii iyo dulmigii ayay ka sabreen mixankii iyo masaa'ibtii la mariyey bay ku sabreen jannadaasay abaal u heleen wayulaqawna waxaana lagula kulminayaa fiihaa jannada dhexdeeda taxiyatan salaan iyo wa salaaman nabadgelyo labadba waa uun salaam waa la ysku cadfay laakiin waa uun isku macnay marka waxaa jannada dhexdeedana lagula kulminayaa salaanta iyo nabadgelyadaas min allaah xagga rabbaa laga salaamayaa oo badbaado iyo nabadgelyo ayaa rabbi ku salaamayaa oo korkooda yeelayaa salaamun qowla min rabbi raxiim malaa'igtaa salaamaysa waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum bimaa sabartum fa nicma cuqba addaar iyagaa dhexdooda isa salaamayo muuminiinta ahlu jannuhu taxiyatuhum yowma yalqownahu salaamun salaantaa dhinac walba kaga imanaysa ayaa lala kulminayaa oy helayaan khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihaa jannada dhexdeeda xasunat way wanaagsanaatay hiya gurfadaas oo damiirka xasunad ka noqonaya algurfata u celi marka xasunad waa wanaagsanaatay hiya darajada jannada ee dheer ee sarraysa ama guryaha jannada ee dhaadheer waa wanaagsanaadeen mustaqaraa xagga makaanu sugnaanshaha ayay u wanaagsanaadeen iyo wa muqaaman xagga makaanu nagaadiga yacni meel lagu sugnaado iyo meel lagu nagaado meeshaasaa ugu wanaagsan weeyaan macnuhu qul waxaa tidhaha nebi maxamedow ma yacbow idiin aabba yeeli maayo bikum idinka rabbii rabbigay ama ma yacbow maxaa uu idinku aabba yeelayaa bikum idinka rabbii rabbigay oo idinku falayaa lowlaa ducaawukum baryadiinu haddaanay jiri lahayd marka maada istifaamiyo ama naafiyo lowlaa ducaawukumna jalaaludiin almaxalli waxaa odhanayaa ay ducaawukum iyaahu fi shadaa'idi fayakshifuhaa baryadaad alla baryasaan dhib markuu idinku dhaco ee idinka faydayo haddaanay jiri lahayn danba idinkama galeene dee cadaabkaa ku baabi'i lahaydeeno maba baaqi noqoteen laakiin wuxuu cadaabka idinka faydayaa oo alla idinku aabba yeelayaa oo idiin daynayaa waa baryadaa shadaa-idda markaa gashaan yaa allah aada odhanaysaan baa ilaahayna idinkaga koryeelaya qul waxaa tidhaha nebi maxamedow maa yacbow idin aabba yeeli maayo bikum idinka rabbii rabbigay ey laa yubaalii bikum idin aabba yeeli maayo rabbigay lowlaa ducaawukum baryadiinaa baryasaan haddaanay jiri lahayn idinma aabba yeeleen oo waxaa laydinku aabba yeelayaa oo cadaabka laydinka kor qaadayaa ama dib laydinku dhigayaa oo laydin daynayaa waa ducadiina darteed macnuhu waa sidaa faqad kadabtum alla ilahe waa beeniseen qur-aanka iyo nebigii lagu soo dejiyeyba fasawfa fasawfa yakuunu waxa uu ahaan doonaa huwa cadaabku lisaaman mid idin laasimo oo idinku dheganoon marnaba idinka foqin ama aan laydinka qaadin yakuunu damiirka haddii cadaabka loo celiyo wuxuu noqonayaa macnaha ka laasimaya takdiibka oo beeninta waxaa ka dhalanaya waa cadaab marka damiirka yakuunu ku asturan cadaabka loo celinayaa waa ka laga fahmay takdiibka ee ka dhalanaya beeninta ama waxaaba loo celinayaa sida jamalku uu futuuxaadka ku tilmaamayo damiirka yakuunu takdiibka masderka ficilka laga fahmaye laftiisa mudaafna waa loo soo qadarayaa macnuhu markaa wuxuu noqonayaa fasawfa yakuunu wuxuu ahaan doonaa huwa ay jazaau takdiibikum yacni beenintiina abaalmarinta ka dhalata oo cadaabkii wuxuu noqon doonaa lisaaman mid idin laasimo oon marnaba laydinka dulqaadine daa'im idinku noqda suuratu shucaraa waa makiya aayaadkeeduna waa laba boqol iyo toddobiyo labaatan aayadood xuruufteeduna waa shan kun shan boqol iyo labiyo afartan xaraf kelimaadkeeduna waa kun iyo laba boqol iyo toddobiyo sagaashan kelmadood bismi illaahi araxmaani araxiim taasiimiim allahu aclamu bimuraadihi xuruuftaa wuxuu uga jeeda ilaahay baa og oo garanaya allah waxau ihi tilka taasi waxaa la tilmaamayaa waa aayaadka suuraddani eh tilka taasi aayaatul-kitaabi kitaabka qur-aanka aayaadkiisii weeyi kitaabkii almubiini ay ilmudhiri lilxaqi min albaatil kii xaqa iyo baatilka kala bayaaminayay kala caddaynayey sidaasuu jalaaleynku ku macnaynayaayo taasina waxay muujinaysaa almubiin inuu ku macneeyo macnihii abaanada mutacadiga ah oo sidii hore inoo soo martay abaana oo mubiin uu ka yimid marna mutacadi bay noqotaa mansuub u tallaabo marna laasim marfuucun ku kaaftooma marka imika waa abaanadii mutacadiga ahayd oo almubiini ayilbayini kitaabkii caddaamaynaan odhan marka laasim buu noqon lahaa laakiin waa almubiini kitaabkii wax caddaynayey waa mutacadi ee xaqa iyo baadilka kala bayaaminayey waa kitaabkii wax kala caddaynayey aayaadkiisii weeyi jamaaludiin alqaasimi maxaasinu taawiilka wuxuu ku odhanayaa alishaaratu ilaa aayaati suura wamaa fiiha min macna albucdi litafkhiimi wuxuu odhanayaa tilka ishaarada baciidka ah hadda mushaaru ileehigii la tilmaamaya waaba aayaadkan iyo kitaabkan gacanta lagu hayo eh waxaa lagu tilmaamayaa buu yihi aayaadka suuraddani shucaraa ismu ishaaraha waxa ku sugan ee macnaha fogaanshaha ee tilka taa wax fogoo shisheeya in la tilmaamayo tusinayana waa weyneyn la weyneynayo qur-aanka buu yidhi oo macnaha bucdigu waa bucdi macnawi ah ee xisi ma aha oo aayaadku macno ahaan bay u fog yihiin oo u sarreeyaan walow xisan haba u dhowaadaan oo gacanta aynu ku hayno laakiin macnahooda iyo maqaamkoodaa fog oo sarreeya sidaasaa ismu ishaare baciida loogu tilmaamayaa tilka taa sarraysa ee samada isku shareertay marka waa min xayu almaqaami waddaraja daraja ahaan iyo maqaam ahaan ta u sarraysaa loo jeedaa allah waxau ihi tilka taasi aayaatulkitaabi kitaabkani qur-aanka aayaadkiisii weeyi kitaabkii almubiini ee xaqa iyo baadilka kala bayaaminayey wax kala caddaynayey lacallaka waxaad mudantahay nebi allow oo aada kuba dhowaanaysaa baaqicun inaad halaagto nafsaka naftaada aada halaagtood dhibto allaa yakuunu lianlaa yakuunuu inaanay ahaan darteedna aada naftaada u dhibtood u halaagto mu'miniina kuwa ku rumeeya inaanay ahaan darteed waxaabaad nebi maxamedow ku siganaysaa ama ku dhowaanaysaa naftaada inaad u halaagto rumayn la-aanta aanay ku rumayn ee ay ku raaci waayeen darteed marka waxaa la leeyahay ashfiq calaa nafsik naftaada nebi maxamedow u naxariisoo ha dhibin aduu xilkaagii waad gudato kamaad gaabin falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat naftaadu yay ku tegin qoomamo ad kuwaa u qoomamoonaysa darteed falacallaka baaqicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa waati aayaddii kale suuratulkaafina ahayd yacni waxaad mudantood ku dhowdahay naftaadaba inaad halaagto yacni waxa weeyaan haddii aanay ku rumayn oonay ku raacin allah waxau ihi in nasha haddaanu dooni lahay nunazil waxaanu ku soo dejin lahayn calayhim korkooda min asamaa xagga sare ee samada waxaan kaga soo dejin lahayn aayatan mucjizo yacni ay mucjizatan mukhawifa aayad cabsi gelisa oo ay ku cabsoodaan oo ku xambaarta khasab inay ku hoggaansamaan sidii reer banu israa'iilba buurta madaxa markii loo soo saaray korkooda ee loo soo dhoweeyey indhahooda ku arkeen ayuu yidhaahdeen haddaanu hoggaansanno kaa hor iman mayno sidaasoo kale ayaa aayad cabsi gelisoy indhahooda ku arkayaan oo cad ayaanu ku soo dejin lahayn haddaanu doonno allah waxau ihi in nasha haddaanu dooni lahay nunazil waxaan ku soo dejin lahayn calayhim korkooda min asamaa xagga sare waxaan kaga soo dejin lahayn aayatan mucjizo ayaan ku soo dejin lahay calaamadna waa dee ilaahay weynidiisa iyo awooddiisa fadallat dabeed waxay ahaan lahayd acnaaquhum luqumahoodu waxay ahaan lahaayeen lahaa aayaddaas khaadiciina kuwo isu dhiiba oo u khushuuca oo u hoggaansama ayay ahaan lahaayeen macnaha qoortay soo dhigan lahaayeen nimankaa loo taag waayey ee waxa weeyaan inay hoggaansamaan loogu taag waayey haddaanu doonno aayad iyo mucjiso intaanu xagga sare kaga soo dejinno ay ka cabsoonayaan ayaa iyagoo baqanaya ay u hoggaansami lahaayeen oo qoorta soo dhigan lahaayeen allah waxau ihi wamaa yaatiihim uma yimaado kuwaas gaalada ah min dikrin ay min qur'aanin qur'aan alla lagu xasuusto oo dikrigii uma yimaado min alraxmaani ilaaha raxmaankaa xaggiisa qur'aan ugama yimaado qur'aanka oo muxdathin ay jadiidu nusuuli soo degistiisu ay cusub taho mar dhow un xagga alle ka yimid qur-aan cusubi uma yimaado ilaa hadduu u yimaadose kaanuu waxay ahaanayeen canhu qur-aankaa xaggiisa mucridiina kuwa ka sii jeeda yacnii uma yimaado qur-aan mar dhow uun soo dego muxdadka jamalku wuxuu odhanayaa ay tajadada insaaluhu soo dejinta la soo dejinaya ay cusboonaato imika la soo dejiyey aysarkuna jadiidu nusuul waatii suuratu lambiya inagu soo martay wamaa yaatihim min dikrin min rabbihim muxdathin ila istamacuuhu wahum yalcabuun marka halkaa muxdathin markuu aysarku fasirayo wuxuu odhanayaa ay jadiidu nusuul yacni mid soo degistiisu ay cusub tahay baa muxdadka looga jeedaa ee maaha inuu makhluuq yahay waayo qur-aanku waa kalaamullaahi hayru makhluuq waa sifo sifaadka alle ka mid ah oo aan makhluuq ahayn oo daatada alle si aanay u ahayn dee makhluuq ilan waa khaaliqii kownka oo dhane ayaa sifaadkiisana aan makhluuq loo odhan karin tilmaamaha alle uu leeyahay tabaaraka wa tacaala qur-aankuna waa tilmaan rabbi waa sifa min sifaat illaah oo ilaahay baa ku hadlay minhu bada'a wa ilayhi yacuud isaga ayuu ka yimid oo ka bilaabmay isagaanu u laaban doonaa wamaa yaatiihim uma yimaado kuwa min dikrin qur'aan min alraxmaani allaha naxariista ballaadhan ku sifaysan xaggiisa qur-aan ugama yimaado qur-aanka oo muxdathin yacni soo degi soo dejintiisu ay cusub tahay oo mar dhow oo cusub la soo dejiyey qur-aankaasi uma yimaado ilaa hadduu u yimaado se kaanuu waxay ahaanayaan canhu qur-aanka xaggiisa mucridiina kuwa kasii jeedoon dhegba u laalaadinay allah waxau ihi faqad kadabuu allalehe dhab ahaan bay u beeniyeen qur-aankaa loo soo dejinayo fasayaatiihim waxaa u iman doona iyaga anbaau maa shay wararkiibaa u iman doona kaasoo kaanuu ay ahaayeen bihi maaga yastahzi-uuna kuwa ku jeesjeesa oo dheeldheel ka dhigta qur-aankay ku dheeldheelayeen iyo xaqay ku ciyaarayeen alla ilahe warkiis iyo cidhibtiisa dambe waa u iman doonaa oo cuquubo iyo cadaab ayay ku arki doonaan ifka mid loogu soo dedejiyo iyo aakhiro mid loogu dibdhigaba alla waxau ihi awalam yarow oo miyaanay arag ila lardi dhulkaba miyaanay eegin oo aanay arag waa ru'yata tafakurin waictibaarin wa ta'amul waa aragti lagu waantoobo wax lagu qaato iyadoo laga fakerayo oo loo fiirsanayo maaha un aragti iska caadiya oo inta la arko la dhaafo waa aragti tafakur iyo wax ku qaadasho xambaarsan miyaanay arladaba arag kam in fara badan ayaa ambatnaa aanu ka soo bixinay fiiha arlada dhexdeeda min kulli zawjin nooc walba xaggiisa noocaasoo kariimin wanaagsan nooc wal oo nabaad dhulka ka soo baxaa dad iyo duunyaba waxay quutaan nooc walow wanaagsanba arlada waanu ka soo bixinnay ee miyaanay hoosba u dayin si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan alla waxau ihi inna fii dalik madkuurkaa la soo sheegay waxa ku sugan oo aayaadkaa kowniga ah iyo aayaadka tansiiliga ah labadaba waa la soo sheegay oo aayaadka tansiiliga ee sharcigii waa qur-aanka la soo dejiyey wamaa yaatiihim min dikrin min alraxmaani muxdathin aayaadka kownigiina waa makhluuqaadka cajabta badan ee ilaahay cirkiya dhulkaba uu ku abuuray ee ay ka mid yihiin dhulka waxa ka soo baxa biyo baadba ee lagu intifaacayo dad iyo duunyaba kam ambatnaa fiiha min kulli zawjin kariim inna fii dalik madkuurkaa la soo sheegay ee aayaadka tansiiliga iyo kuwa kowniga aba ka kooban dhexdiisa waxaa ku sugan la aaya calaamad iyo astaan lagu calaamadsanayo astaan u ah calaa kamaali qudrati illaah ilaahay awooddiisa dhammaystirankeeda calaamad tusinaysa ayaa madkuurkaa la soo sheegay dhexdiisa ku sugan wamaa kaana mabay ahaanin akharuhum dadka bedidoodu mu'miniina kuwa rumaynaya oo rasuulka raacaya ay fii cilmi illaahi wa qadaa'ihi wa qadarih siduu ilaahay cilmigiisa asaligee saabiqa aba horeba ugu ogaaday una xukumay badankoodu rumayn maayaane inta yar ayaa rasuulka raacaysa wa qaliilu min cibaadiya ashakuuru wa ina rabbak rabbigaa nebi maxamedow lahuwa rabbiga alcasiizu allaha qaalibkee awoodda badan weeyi oo bicizatihi yantaqimu min acdaa'ih awooddiisuu cadowgiisa kaga aargoosan doonaa alraxiimu ilaahay waa ka addoommadiisa u naxariista oo biraxmatihi yarxamu awliyaa'ah naxariistiisa waasaca ayaa awliyadiisa ugu naxariisanaya waid naadaa rabbuka muusaa an i'ti lqowma aldaalimiin wadkur xusnabi allow dadkana xasuusiya oo u sheeg id waagii naadaa u dhawaaqay rabbuka rabbigaa muusaa nebi muuse uu u dhawaaqay wuxuu ugu dhawaaqay an i'ti alqowma aldaalimiina bian i'ti u kaalay oo u tag muusow alqowma qoladii u tag aldaalimiina ee daalimiinta ahayd qowma fircawna fircoon qoomkiisa ahaa ama qowma fircawna fircoon qoomkiisa u tag oo qowma daalimiinka aada ka beddesho waayo waxaa la caddaynayaa un daalimiinta la sheegayaa kuway ahaayeen oo qowmu fircawn ah waana markii nebi muuse isagoo dee ardu shaam ka yimid oo masar ku soo socdoo reerkiisii wata geeddii barakaysnayd iftiinka ama dabka markuu ku arkee uu ku baydhay halkaasi ay ahayd meeshii ilaahay kula hadlee ugu waxyooday ayaa la tilmaamayaa wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii naadaa rabbuk rabbigaa uu u dhawaaqay muuse nebi muuse uu dhawaaqay muxuu ugu dhawaaqay ani'ti u tag muusow alqowma qoladii u tag qoladii aldaalimiina ee daalimiinta ahayd qowma fircawna fircoon qoomkiisii u tag alaa yattaquuna alle miyaanay ka baqanayn kuwaasi oo kuwo ilaahay garanaya aanay ahayn waa istifhaam lagula yaabayo gaalnimada qowmu fircawn laguna inkirayo xumaanta ay samaynayaan alaa yattaquuna ilaahay miyaanay ka cabsoonayn qaala waxa uu nebi muuse yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu akhaafu waxaan ka baqanayaa an yukadibuunii inay beeniyaan baan ka baqayaa wayadiiqu sadrii laabtayduna way cidhiidhiyoomaysaa ay min takdiibihim lii beenintay i beeninayaanna waan ka damqanayaa oo laabtaydu waa ka cidhiidhiyoomaysaa walaa yantaliqu mana furmayo lisaanii carabkaygu oo macnaha hadalka sidaan doonayo uma wada caddayn karo oo macnaha dee carabkiisa waxoogaa culaysa iyo qabasho xagga hadalka ah ayaa ku sugnayd intaana ilaahay waa ka zuuliyey siday culimmadu tilmaameenoo dee markii uu ducaystay rabbi ishrax lii sadrii waysir lii amri waxlul cuqdata min lisaani guntinta carabkayga allow ka fur dee ilaahay waa ka yidhi qaala qad uutiita su'laka yaa muusa waxalle waxaadna weydiisatay muuse waa lagu siiyey waxba kaama maqna marka intaasina waa ka furantay laakiin markii horey ku sugnayd ee la dirayey isagoon weli masarba soo gaadhin ayaa uu leeyahay carabkayguna ma furmayo ee walaalkay iraaci hay kaalmeeyo oo si wanaagsan hadalkaa ugu caddeeyo marka mufasiriintu waxay sheegayaan markuu yaraaye guriga fircoon lagu barbaarinayey ayaa maalin maalmaha ka mida fircoon intuu garhkii ka rifay ayuu aad uga shakiyo uu fircoonis yidhi malaha kani waa kii waxa weeyaan dee ku dili lahaaba markaasay xaaskiisii ku tidhi waxba ma kala garanayo waa sabi bal xabad timira iyo xabad buxule u dhiibo kaw qaato eeg markaasuu u dhiibo dee dhuxushiibuu afka geliyo sidaasuu carabku ku dhaawacmay mufasiriintu sidaasay tilmaamaan laakiin wax daliilo oo caddaynaya oo soo arooro sugan ma jiro markaa waxaynu ku dhaafanaa uun in culayskaasi carabkiisa uu ku jiray ama ha noqdo wax ku soo dariyey ama wuxuu ku dhashay kuu doono ha noqdo waayo kol haddaan halkan lagu bayaamin dhex geli mayno wayadiiqu sadrii laabtayduna waa cidhiidhiyoomasaa buu yidhi oo macnaha inay beeniyaan ayaan ka damqanaya oo ka cidhiidhiyoomayaa walaa yantaliqu mana furmayo lisaanii carabkaygu oo hadalka sida aan doonayo uma wada caddayn karo ee fa arsil u dir ey jibriila yacni malakuljibriil u dir ilaa haaruuna walaalkay haaruunna malakuljibriil u dir waxyiga ha gaadhsiiyo ha u waxyoodo liyasiira macii rasuulan si uu u noqdo walaalkay haaruunna rasiil yacni si uu u noqdo walaalkay haaruunna rasuul aniga garab iyo gaashaani u noqdo oo dee macayga noqda marka macnaha waxaa loo soo qadarayaa fa arsil ay jibriila ilaa haaruuna liyasiira macii rasuulan yacni jibriilna u dir haaruun si uu ugu waxyoodo dee walaalkayna uu rasuul u noqdo tiina waa laga yeelo walaalkii haaruun nebi baa laga dhigay dee waxa weeyaan garab iyo gaashaanba u noqdo xoojiya oo u kaalmeeya fa arsil dir allahayow ilaa haaruuna ay jibriila ilaa haaruuna malakuljibriil haaruun u dir si uu rasuul u noqdo i kaalmeeyo oo garab ii noqda walahum waxa u sugan baa uu yidhi muuse calaya korkayga waxa ugu sugan nimanka fircoon iyo qoomkiisa dembun dembi baa korkayga ugu sugan oo fa akhaafu waxaan ka baqanayaa an yaqtuluunii inay dilaan wuxuu tilmaamayaa ninkii israa'iiliga ahaa iyo kii qibdiga ahaa ee dagaalamaya markuu kusoo baxay israa'iiligii u qayshaday ee si uu ugu hiiliyo kii qibdiga ahaa ee qowmu fircoon intuu soo qabtay muuse u feedhay ee kawuu yidhi ay ka raacdeen uu dhintay fawakazahu muusa faqadaa calayh dabeedna uu ka baxsado xaggaa iyo madyan uu fakaday si aan loo dilin tii buu tilmaamayaa aanadii hore ee fircoon iyo qoomkiisu ay u qabeen marka waxau yihi dembi horena way igu lahaayeen oo dee inay iga aarsadaan oo idilaan baan ka baqanaya qaala wuxuu rabbi ku yidhi kalla taasi waa ma dhacdo ay laa yaqtuluunaka may ku dili maayaan ilaah baa ku ilaalinaya ee fadhabaa taga adiya haaruun biaayaatinaa aayaadkayga la taga innaa anaguna macakum idinka la jirkiina mustamicuuna kuwii dhagaysanaya maqlaya waxaad ku wada hadlaysaan baanu nahay oo idinku waxaa kula hadlaysaan qowmu fircawn iyo iyagu waxay idinku jawaab celinayaan ilaahay waxau yihi waa dhegaysanaynaa oo kuwa maqlayaanu nahay damiirka jamcuna waa jamculcadama weyneyn ilaahay naftiisa weyneynaya weeyi culimmadu waxay yidhahdeen halkan fadhaba dee muuse weli waxa weeyaan halkii loogu waxyoonayuu joogaayo shaam buu ka soo socdaa masarna weli ma gaadhin haaruunna masar buu joogaa haddana fadhaba sidii waxay wada socdaan baa la yidhi labadiinuba taga dee horta labadoodiiba loo waxyo oo ambiye laga dhig laakiin waxay culimmadu yidhahdeen halkan waxaa ku sugan waa takliib alxaadiri cala alghaayib kii goobjoogga ahaa oo nebi muuse ah oo ka amarka la siinaya ah ayaa laga xoog roonaysiiye oo laga qaalib yeelay kii maqnaa oo haaruun ah macnaha ka-annamaa labadoodiiba inay joogaan ayaa damiiru tasniyaha muuse lagula hadlay marka waa takliib alxaadiri cala alghaayib sidii waxay labadiiba joogaan mana wada joogaan laakiin muusun baa laga soo qaaday labadiiba marka alla waxa uu ku yidhi fadhabaa taga muuse iyo haaruunow biaayaatina aayaadkayaga la taga innaa anagu macakum la jirkiina mustamicuuna kuwii dhegaysanayaanu nahay waxaad ku wada hadlaysaan faatiyaa u taga fircawna fircawn u taga oo faquulaa waxaad ku tidhaahdaan innaa anagu rasuulu rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigoodu kuwuu kuu soo diraanu nahay ku dhaha aayaddii kale innaa rasuulaa rabbika bay ahayd soo maaha suuratu taaha laakiin tan waa la ifraadiyo innaa rasuulu lababa culimmadu waa ku tawjiihiyeen oo in la yidhaahdo kaanaa bimansilati rasuulin waaxidin mar hadduu nebi waxa weeyaan nebi muuse uu risaalada asal u ahaa haaruunna uu ka daba yimid ka annahumaa inay rasuul keliya yihiin oo dee muusa risaalada asal u ahaa sidaasaa mufrad looga dhigay innaa rasuulu oo rasuulaa loo odhan waayey waxaa kaloo la yidhi maye waxaa dhici karta rasuul inuu yahay bimacna almasder oo risaalo ah masderkana lama jamciyo lamana tatniyeeyo waa la ifraadiyaa marka macnuhu waxa uu noqonayaa markaa masder laga dhiga rasuul innaa rasuulu rabbi alcaalamiina ay risaalatu rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigoodu fariintii uu soo diraanu nahay oo nafsu risaala in fariinta lafteedii ay isku tilmaamayaan maadaama iyagu ay sidaan u xambaarsan yihiin faquulaa waxaad ku tidhaahdaan innaa anagu rasuulu rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigoodu kuwuu soo diraanu nahay ama fariintiisii baanu nahay bimacna risaala an arsil fircawnow haddaba dir macanaa anaka la jirkayaga dir banii israa'iila nimanka reer bani israa'iilna raaciyo waxa weeyaan dullaysiga iyo addoonsiga iyo dilka ka daayoona raaci shaam ha noo raacaan oo addoonnimadan ha ka xoroobaane na raaci an arsil dir macanaa anaka la jirkayaga dir oo na raaci bani israa'iila reer bani israa'iil qaala wuxuu fircoon ku yidhi alam nurabbika muusow miyaanaan ku barbaarin oo naanku korin fiinaa ay fii manaasilina guryaha yaga miyaanaan kugu barbaarin oonaan kugu korin waliidan xaal aad tahay ilmo yaroo caruur ah oo walabista miyaanad nagaanin fiinaha ay fii manaasilina guryaha yaga miyaanad ku nagaan min cumurika cumrigaaga xaal uu ka mid yahay siniina sannado yacni waa soddon sannadood bay ahayde miyaanad agteeda ku nagaanin oo wa facalta miyaanad samayn faclataka samayntaadii iyo ficilkaagii allatii samayntaasoo facalta aada samaysay waxaad samaysayna kii sameeyey miyaanad ahayn waa dilkii uu qibdiga u geystay aqbaadii masar ka mid ahaaye wa anta adigu muusow min alkaafiriina waxaad ka mid tahay kuwa waxa weeyaan ka gaaloobay galladan u galay ee nicmadan siiyey dafiray ee diiday oo jalaaludiin almaxalli waxaa odhanaya alkaafiriina ay iljaaxidiina linicmatii calayka bitarbiyati wa cadami listicbaadi macnaha waxaa tahay kuwa dafiray ee diiday ee ka abaalka dhacay nicmadan kugu gallaystay oo ah inaan ku soo barbaariyey oonan sidii reer banu israa'iil adiga ku addoonsan wa anta adigu muusow min alkaafiriina kuwa nicmadan u galay ka gaaloobay ee dafiray ee diiday baa tahay ayaad ka mid tahay qaala waxa uu muuse yidhi facaltuhaa ficladaa aada soo sheegtay waan sameeyey idan kolkaa wakhtigaa aada sheegayso dhacdadaa waan sameeyey oo ninkaa qibdiga ah waan dilay walxaal baan dilay ana anigu min addaalliina kuwa aan garanayn arrinkaa qaladkiisa aan ka mid ahaa oo macna dalaal sida ibnu jariir atabari uu ka soo naqlinayo jamalka futuuxaadka wuxuu yidhi alcarabu tadacu dalaala mowdica aljahli waljahla mowdica adalaali luqada carbeed buu ilain qur-aan kusoo degay carabi jahliga iyo dalaalka way isku bedeshaa oo yacni waxa weeyaan baadida waxay u adeegsataa meeshii jahliga jahligana waxay u adeegsataa meeshii baadida marka laba erey oo isbedelo weeyi marka wuxuu tilmaamayaa min aldaalliina ay min aljaahiliina oo macnaha xilligan dilkaa geysanayey cilmiga maanta laysiiye maan haysan oo dee rasuul maan ahayn ama min almukhti'iina oo yacni waxaan ka mid ahaa kuwa ku gafay ee khalad ugu dhacay oo dee ficil khaldan buu ahaa oo aan galay waana wakhtigii rasuulnimada ka hor marka waa ka qiyaamada marka ambiyada ay dadku ergada weydiisanayaanna waa ka ku cabanaya naftaydaan u baqayaa waayo innii qataltu nafsan lam uumar biqatlihaa waxaan dilay naf aan lay amrin dilkeeda oo naftaydaan u baqayaa ilaahay ma hortegi kara saasuu odhan doonaa qiyaamada marka ay dadku ambiyada kolba nebi u tegayaan marka min adaalliina ama waxaad ku macnayn kartaa dee sida saxda ah mid ka baydhay oo ka lumay baan ahaa marka baadidii dee shirkiga iyo kufriga looma jeedo eh waa bimacna aljahli aw ilkhata ama maan garanayn ama dee waan gafo arrintaasi arrin iseegtay oo aan ka baydhay bay ahayd ayaa muraadku noqonaya laakiin ambiyadu wax gaalnimo ama shirki waa kuwa laga dhowray qabla anubuwati wa bacdaha nebinimada ka hor iyo kadibba oo ma galaan gaalnimada iyo shirkiga ay dadku ku dhacaan ambiyadu ilaah baa ka dhowray qaala waxau yihi muuse facaltuhaa waan sameeyey ficilkaa oo ninkaa waan dilay idan kolkaa ama wakhtigaa walxaal baanan dilay ana anigu min adaalliina aan ka mid ahaa kuwa aan garanayn arrinkaa qaladnimadiisa ama sida saxda ah seegan ee ka baydhay fa farartu dabeed waan idinka cararay minkum idinka lamaa khiftukum markaan idinka baqay fawahaba lii dabeed waxa uu siiyey rabbii rabbigay xukmaa xukum aan dadka ku kala saaro oo nebinimada ah wajcalanii waxaanuu iga yeelay rabbigay min almursaliina kuwa lasoo diray buu iga mid yeelay waxau yihi wa tilka taasi fircoonow aad tilmaamayso oo in gurigaaga aad igu soo korisay addoonsigii reer banu israa'iilna aad iga dayso onadii addoonsan wa tilka taa aad tilmaamayso fircawnow nicmatun waa nicmo nicmadoo tamunuhaa aada ku galladaysanaysa calaya korkayga ood ii tirsanayso waa nicmo aada iigu manno sheeganayso ama aada iigu tar sheeganayso an cabadta maxay u tahay nicmo aada igu galladaysanayso ood iigu manno sheeganayso an cabadta lian cabadta inaad addoonsatay darteed baad nicmadaa iigu tirsanaysaa bani israa'iila nimankii reer bani israa'iil aada addoonsatay macnaha iyo muraadku u jeedaa waxa weeye horta dee inaad idayso oonad i addoonsan oonad idilin nicmo qof loogu manno sheegta ma aha bal waa dawo sida saxdaa weeyi dee qofka inaana dilin oonad addoonsan oo wax qofka loogu manno sheegta ma aha kumaan addoonsan oo kumaan dilin marka hore yaa ku baneeyey marka macnaha wuxuu ujeedaa asal ahaanteeda nicmo lagu galladaysto qof horta ma aha laakiin waxay nicmo noqonaysaa marka la barbar dhigo waxaad reer banu israa'iil ku haysay ee dil iyo addoonsi ah marka waa nicmo aad ii tirsanayso waxaad iigu tirsanaysaana waxa weeye addoonsigii reer banu israa'iil dartii ancabatan liancabata bani israa'iil inaad reer bani israa'iil addoonsatay darteed ayaad nicmadaa iigu tirsanaysa oo taa marka la barbar dhigo ayay nicmo u muuqanaysaa laakiin xaqiiq ahaan nicmo la ysku galladaysta maaho dee marka horeba inaad idayso oonad idilini wax dawo waajib kugu ay ahayde waxaad iigu gallad sheegato ma aha muraadku waa sidaas qaala fircawnu fircoon markaa wuxuu yidhi wamaa rabbulcaalamiina oo caalamiinta rabbigoodu waa maxay waa su-aalun can ilmaahiya bal hadda rabbiganaad sheegaysaa muxuu ka samaysan yahay muxuu yahay ilan calayhi lacaayin ullah waa kii rabbinimada sheegtay oo gaalnimo iyo wax wal oo hadal xun ah ka dhowrsan maayo waa ku dhacaya markaa fircoon baa ku yidhi nebi muuse wamaa rabbulcaalamiina caalamiintan rabbigoodaad sheeganaysaa horta muxuu yahay bal xaqiiqadiisa iyo daatadiisa iyo wuxuu ka samaysan yahay noo sheeg qaala wuxuu muuse ku yidhi rabu samaawaati samooyinka rabbigooda weeyi iyo waalardi dhulalka rabbigooda weeyi iyo wamaa baynahumaa inta labadoodaa udhaxaysa ka rabbiga u aweeyi in kuntum haddaa ahaateen muuqiniina kuwa yaqiinsanaya oo rabbi rumaynaya haddaa tihin fircoon iyo qowmkiisow qaala waxa uu fircoon yidhi liman xawlahu ciddii hareerihiisa ku sugnayd waxa uu ku yidhi alaa tastamicuuna war miyaydaan maqlayn ninkani wuxuu ku hadlayo bal waxaan weydiinayaa ilaahan daatadiisu waa maxay isna wuxuu ii tirinayaa tilmaamo iyo afcaal iyo waxaanan weydiinba oo waa rabbigii samaawaadka iyo dhulalka iyo anna daatada laftiisa ayaan weydiinaya miyaydaan maqlayn nooc yacni istiqraab iyo layaaba ayuu muujinaya qaala waxa uu ku yidhi muuse mar labaad rabbukum haddaad samaawaadka iyo dhulalka rabbigooda garan laadahay rabbukum ay huwa rabbukum allahaan idiin tilmaamayaa waa idinkan i hor jooga rabbigiinna weeye ka rabbiga idin ah idin abuuray wa rabbu aabaa'ikum iyo aabbayaashiinnii hore rabbigoodii weeyi aabbayaashiinnii alawaliina ee hore tii hore haddii aad ku qanci weyday waxa weeyaan buu yidhi idinka iyo aabbayaashiinba ka rabbiga weeyaan rabu samaawaati waalard qaala waxa uu fircoon yidhi inna rasuulakum rasuulkiinan aladii rasuulkaasoo ursilo loo soo diray ilaykum idinka laydiin soo diray lamajnuunun waaba nin waalan wuu ka sii daray qaala waxa uu ku yidhi nebi muuse uma dabcin oo uma jixinjixin kamana baqine dacwadiisii towxiidkuu sii wataa nebi muuse waayo hadaf iyo yool buu leeya uu hiigsanayo halkaa ilaa uu gaadho meel ka sokaysa ku qanci maayo qaala waxau ihi markaa nebi muuse rabbulmashriqi rabbigaan idiin tilmaamayaa huwa rabbulmashriqi bariga ama cadeed ka soo baxa rabbigiisa weeyi waalmaqribi iyo cadeed ka dhaca rabbigiisa weeyi iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysa ka rabbiga waa weeyi in kuntum hadda ahaateen tacqiluuna kuwo wax kala garanaya haddaba nebi muuse waxa weeyaan mar walba wuxuu u sharxayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo rubuubiyadiisa iyo tilmaamihiisa iyo afcaashiisa lagu garanayo jalaaludiin almaxalli waxau odhanayaa walamaa lam yakun sabiilun lilkhalqi ilaa macrifati xaqiiqatihi tacaala kol haddaan khalqigu waddo ay u maraan anay haysan inay gartaan ilaahay xaqiiqadiisa iyo daatadiisa inay gartaan yacni xaqiiqadiisa iyo daatadiisa dhabta ah inay gartaan haddii aanay waddo ay u maraan anay jirin oo daatada ilaahay cid xaqiiqadeeda gaadhi karta aanay jirin alla mooyaane wa inamaa yacrifuunahu bisifaatihi laakiinse ay ku garanayaan uun addoommada mu'miniintu khaaliqooda abuuray tilmaamihiisa iyo afcaasha uu sameeyey un ay ku garanayaan ilain daatada alle xaqiiqadeeda nina kama kama warrami karo laakiin wuxuu kaga warramayaa oo uu ku aqoonsaday kuna rumeeyey waa sifaadkiisa aathaarta iyo raadka arlada ka muuqda ee afcaashii waxyaabuhu alla sameeyey tilmaamihiisa ah marka mu'miniintu kol hadday tilmaamihiisuun alle ku aqoonsanayaan oo xaqiiqada daatadiisa aanay gaadhi karin waddo ay u maraanna aanay jirin ajaabahu muusa calayhi asalaamu bibacdihaa nebi muuse fircoon wuxuu ugu jawaabay tilmaamaha iyo afcaashaa rabbi barhkood oo isagu markuu yidhi wamaa rabulcaalamiina xaqiiqada iyo daatada rabbi ayuu lahaa maxay tahay muuse markaa wuxuu ugu jawaabay dee rubuubiyadii sifaadkii iyo afcaashii rabbi wax ka mid ah rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa rabukum warabu aabaa'ikum alwaliina rabu lmashriqi waalmaqribi wamaa baynahumaa waa afcaashiisii iyo tilmaamihiisii wax ka mid a ayuu ugu tilmaamay waxa weeyaan oo ugu sifeeyey alcalaama abutayib fatxulbayaanka wuxuu ku odhanayaa fircoon markuu ku yidhi ina rasuulakum aladii ursila ilaykum lamajnuunun walam yashtagil muusa bidafci maa nasabahu ilayhi min aljunuuni muuse kuma mashquulinba inuu ka jawaabo waalida loo aaneeyey ama loo tiiriye uu yidhi wuu waalan yahy taa iskuma daalinba inuu jawaab ka bixiyo bal bayana lifircawna shub shumuula rububiyati bal bayana lifircawna shumuula rubuubiyati illaahi lilmashriqi waalmaqribi wamaa baynahumaa bal wuxuu fircoon u caddeeyey uun rabbinimada ilaahay inay caam yeeshay bari iyo galbeed iyo inta u dhaxaysaba oo rabulmashriqi waalmaqribi wamaa baynahumaa unbuu yidhi ducaadu darsigay halkaa ka baranayaan waxa weeye qofka dacwadda ka hor yimaada cayda uu ku caayayo waxba ha isku sii mashquulinin aduu hadaf baad leedahe xaquunu caddeeyo oo dhaaf ilaa caydu meel daloosho kaa geli mayso marka yacni darsigaas ayaa laga qaadanayaa midda kale odhaahda uu leeyahay fircoon ina rasuulakum aladii ursila ilaykum lamajnuunun risaalada rasuulka ma rumaysna laakiin waa min baabi alistihzaa macnuhuna wuxuu noqonayaa ay fii zacmikum istihzaa'an bihi wa adaafahu ilayhim laa ilaa nafsih horta wuu ku jeesjeesaya wuxuu leeyahy sidaad ku andacoonaysaan sidaad ku andacoonaysaan rasuulkii laydiin soo diray sidaasuu yidhi midda kale iyagu u tiiriyee naftiisa iskuma tiirin oo ina rasuulanaa ama rasuulii ma odhane ina rasuulakum waa idinku sidaa ku andacoonaysaan marka maaha inuu rumeeye waa sukhriye iyo jees jees rasuulkaa sheeganaysa an waa kaa waalan buu leeyahy qaala waxa uu fircoon yidhi markaa lain ittakhadta wallee haddaad samaysato muusow ilaahan mid la caabudo oo hayri an aniga ahayn laajcalannaka waxaan kaa yeeli oon kaa yeeli min almasjuuniina kuwa la xidhay ee xabsiga la dhigay ayaan kaa yeeli qaala waxauu yidhi muuse awalow ji'tuka ay atafcalu daalika oo fircoonow sidaa miyaad samayn walow ji'tuka aan kuulaba imaadee bishayin mubiin wax cad iyo xujo daahiroo muuqata xataa haddaan kuu keena ma sidaasunbaad samayn qaala wuxuu fircoon ku yidhi fa'ti balkeen bihi shayga cadeed sheegaysa iyo xujada balkeen in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya mid ka mid ah fa alqaa dabeed waa tuuray casaahu ushiisiibaa muuse uu tuuroo dhulka uu ku riday fa idaa hiya waaba iyadoo markiiba ushii sucbaanun mas ah maska oo mubiinun masnimadiisu ay cadda oo islaba rogaya wanasaca waa soo saaray yadahu gacantiisii buu kor u soo saaray muuse fa idaa hiya waaba iyadoo markiiba gacantiisii baydaa mid cad oo dhalaalaysa ah linnaadiriina kuwa eegaya u iftiimaysa oo u dhalaalaysa ah dhalaal sida shucaaci qoraxda oo kale ah qaala markaa fircoon wuxuu ku yidhi lilmalay madaxyaweyntii xawlow hareerihiisa ahayd waxa uu ku yidhi ina haadaakani la saaxirun waa sixiroole caliimun weliba ku cilmi badan sixirkaoo aada u yaqaana kaasoo yuriidu doonaya an yukhrijakum inuu idinka bixiyo min ardikum dhulkiina bisixrihi sixirkiisa uu idinkaga bixiye famaadaa ta'muruuna maxaad ku talinaysaan taasina waataynu horeyn badan soo sheegnayoo qofka daaqiga daalimka ah ee dembiilaha ee ilaah iyo rasuulkiisa toona aan xurmaynayn marka uu dacwadda ka hor imanayo markaaba dadka wuxuu taabanaya halkay u nugul yihiin ay u damqanayaan dhulkiinaa lagu socdaa markiiba wuxuu uga bilaabay dhulkiinuu doonayaa muuse inuu la wareego dhulkiina ilaashada marka haddaad aragto qof marka xaqa loo sheega yidhaa wadankiinaa lagu socdaa waa dariiqii fircoon buu hayaayo ogow hadda aayad qur-aanaa loo sheegaya maxaa dalka iiga kala galay aayaddu dalkaabay badbaadinaysa oo ilaalinaysa haddaad caqli leedahay qaaluu waxay yidhaahdeen markaa madaxyaweyntii fircawn arjih u kaadi ninkan muuse oo ha ku degdegin isaga iyo wa akhaahu walaalkii haaruunba u kaadi ama arjih rajo geli oo wax u ballanqaad isaga iyo wa akhaahu walaalkiiba rajo geli wabcad una dir fi lmadaa'ini magaalooyinka dhexdooda xaashiriina kuwa ka soo ururiya sixiroolayaasha magaalooyinkaad maamushoo dhanna u dir yaatuuka waxay kuula iman bikulli saxaarin sixir badane dhammaantii bay kuula iman sixiroolahaasoo caliimin weliba ku aqoon badan sixirka fa jumica dabeed waa lasoo kulmiyey asaxaratu sixiroolayaashii baa lasoo ururiyey oo lasoo kulmiyey limiiqaati yowmin maalin wakhtigeed oo loo qoondeeyaa loo soo kulmiyey maalinkoo macluumin la yaqaano qaala mawcidukum yowmu ziinati wa an yuxshara annaasu duxaa maalinta yowmu ziina laysqurxiyo maalin ciiday ahayde iyo wakhti barqa ah inay dadku isku soo wada baxaan ayaa ballanta lagu qaatay wa qiila waxaa lagu yidhi linnaasi dadkiina halantum idinku ma ahaateen mujtamicuuna kuwa soo ururaya oo soo kulmaya ma tihiin lacalanaa waxaan mudannahay natabicu inaynu raacno asaxarata sixiroolayaasha in kaanuu hadday ahaadaan hum iyagu alghaalibiina kuwa libinta le ee gacanta sareey yacni gacan sarreeye hadday noqdaan bal hadda caqli xumadooda may odhan labada qolo qolada raysa ama roonaataynu raaci way iska sii qoondaysteenba waxay yidhahdeen saxaradaynu raaci hadday adkaadaan macnaha qoladan kale hadday adkaatay inay raacayaan may muujin ilayn uma jeedaan xaqe falamaa jaa-a markay yimaadeen asaxaratu sixiroolayaashii qaaluu waxay ku yidhaahdeen lifircawna fircawn aina lanaa anaka ma noo sugnaaday laajra mushqaayad ma leenahay in kunnaa haddaanu ahaano naxnu anaku alghaalibiina kuwa gacanta sarreeye ee xoog roonaada qaala waxa uu ku yidhi nacam haa ujuuro waa leedihiin wa inakum idinku idan kolkaa ama wakhtigaas markaa adkaataan la min almuqarabiina kuwa agtayda lagu soo dhoweeyo ee majliskayga iyo albaabkayga aan laga celinna waa ka mid noqon doontaan qaala waxa uu ku yihi lahum iyaga muusa muuse alquu maa antum mulquun markay yidhaahdeen ima an tulqiya wa ima an nakuuna naxnu lmulqiin muusow ama adigu waxaad hayso badka soo dhig ama annakaa soo dhigi ayaa qaala wuxuu ku yihi lahum iyaga saxaradii muusa muuse marka halkii la ysugu yimid alquu rida maa waxa antum idinku mulquuna aad ridaysaan yacni wuu xaqiray oo xataa ma carabaabin oo ulihiinan iyo xadhkaanad soo urursateen ma odhan oo yacni waxa uu tilmaamayaa wax qiimale inaanay ahayn oo kollaba isagu uu ka gacan sarraynayo ila waa nin ilaahay ku xidhan oo isku kalsoon rabbigiina rajaynaya gargaarkiisa inuu gaadhaye marka wuxuu yidhi alquu rida maa waxa antum idinku mulquuna aad ridaysaan bal waxaad ridaysaan rida waa xaqiridu xaqirayo waxay sitaanba inaanu qiimo lahayn sidaasaanu u magacaabin fa alqow dabeed waxay rideen xibaalahum xadhkahoodii iyo wacisiyahum ulahoodii wa qaaluu waxay yidhaahdeen bicizati fircawn fircoon weynidiisa iyo awooddiisa ayaa inaa anagu la naxnu anaku alghaalibuuna kuwa ku adkaanaya aanu nahay fa alqaa dabeed waa riday muuse nebi muusena casaahu ushiisii ayuu riday fa idaa hiya waaba iyadoo ushii markiiba talqafu guranaysa maa yaafikuuna waxay dabagadiyeen ama dhalan rogeen waxay soo maleegeen ilain ifkigu waa wax la dabagadiyaye dadkii baa looga dhigay yukhayalu ilayhi min sixrihim annahaa tascaa sixru takhiil buu ahaayo xadhkaha iyo ulihii ay daadiyeen baa indhaha dadka indha sarcaad baa ku dhacayoo indha sarcaadku waxa weeyaan shaygood u aragto waxa uu yahay waxaan ahayn waxaan xaqiiqadiisii ahayn marka wixii ay daadiyeen baa u muuqday sidii masas iyo waxa weeyaan abeesooyin soconaya oo kale dabadeed ushii markuu sidaa u riday wax allo wixii ay soo maleegeen bay mid mid u liqdo ay u halqafto ay u guratay iyadoo kolbo mid liqaysa fa alqaa dabeed waatuu riday muuse nebi muuse casaahu ushiisii fa idaa hiya waaba iyadoo markiiba ushii talqafu ay guranayso maa yaafikuuna wixii ay soo dabagediyeen ama ay soo dhalan rogeen ee sixirkay sameeyeen ah fa ulqiya dabeed waa la riday asaxaratu sixiroolayaashii waa la riday saajidiina xaal ayiin kuwa sujuudsan waxaa laga cabiray waa kinaayatan can surcati sujuudihi yacnii degdegay u daateenee wejiga dhulka ugu dhufteen baa laga cabiray sidii wax qof intuu xagga dambe kaga yimid ee qadaadka uu sidaa u tuuray ila qofka haddii sidaa loo tuuro degdeg buu dhacayaa soo maaha sidii wax la ridoo kalaa laga cabiray cidina may ridine iimaankaa ka xoog roonaaday kaannamaa iimaankay qaateen quwadiisa inuu iimaanku riday zamakshari kitaabkiisa kashaafka wuxuu ku odhanayaa subxaana allaahi maa acjaba amrahu ilaah baa ceeblaawo oo xumaan oo dhan ka hufane alla arrinkoodu yaag badana qad alqow xibaalahum wa cisiyahum lilkufri waaljuxuud wuxuu yidhi wax yar ka hor waxay xadhkaha iyo ulaha u riteen oo u daadiyeen gaalnimo iyo diintu ay diidayaan uma alqow ru'uusahum bacda saacati lishukri waasujuud wax yar kadibna saacad kadibna madaxooday dhulka ku rideen lishukri waasujuudi iyagoo ilaahay mahadinayo rabbi u sujuudayo rumeeyey famaa acdama alfarqa bayna alilqaa'ayn alla labadu kala fogaa waa kaafiyo kala dheeri markii horena ulaha waxay u daadinayeen kufri iyo gaalnimo imikana wejiyadoodii iyo madaxyadoodii bay u daadiyeen oo dhulka ugu dhaceen waxa weeyaan mahadnaq iyo rumayn rabbi iyo sujuud waa laba arrin oo kaafiyo kala dheeri ah markaasaa weliba iimaankoodu mar keliya halkii ugu sarraysay u istaagay oo ay yidhaahdeen fircoonow waxaad doonto samee soo waxaad ka talisaa adduunyadanun ma aha miyaad aakhire ka talisaa halkaan uu soconnaa waa aakhire tan waxaad doonto ka yeel fa ulqiya waa la riday asaxaratu sixiroolayaashii saajidiina xaal ayhiin kuwa sujuudsan qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waa rumaynay birabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigoodii baanu rumaynay rabbi muusaa wa haaruuna ilain rabbinimuu sheeganaye si aanu u moodin inay fircoon u jeedaan ayaa waxay ku bayaamiyeen rabbi muusaa wa haaruun waa rabbigii xaqa ahaayo muuse iyo haaruun ay ku baaqayeen kaanu rumaynay aamanaa waxaanu rumaynay birabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigoodii baanu rumaynay rabbi muusaa wa haaruun muuse iyo haaruun rabbigooda ahaa qaala wuxuu fircoon yidhi aamantum oo ma waxaad rumayseen lahu muuse qabla an aadana intaanan idiin fasixin lakum idinka innahu muuse lakabiirukum waa kiinnii ugu weynaa macallinkiinnii weeyi alladii kaasoo callamakum idin baray asixra sixirka marka horeba ka sixirka idin baray muusuu ahaa oo isagu waxoogaa yar buu idin baree kii weynaa isagaa la hadhay waana soo heshiiseen falasawfa taclamuuna wallee wakhti dambe a ogaan doontaan waxaan idinku sameeyo waa hanjabaad guud oo caam ah waabuu caddeeyey oo waa balballaadhiyey wuxuu doonaya inuu ku sameeyo oo wuxuu ihi la uqaicanna wallee waan googoyn oo waan jarjari aydiyakum gacmihiinna iyo wa arjulakum lugihiinaba min khilaafin isweydaar baan u googoyn walausallibannakum waxaanan idinku deldeli oon idinka soo laalaadin geedaha timirta sida aayaadka kala caddeeyeen ajmaciina xaal aatihiin dhammaantiin kulligiin halkaasaan idinka soo laalaadin qaaluu waxay yidhahdeen laa dayra ay laa dayra calayna wax dhibi korkayaga ma ahaanin sow diluun maaha waxaad noogu hanjabaysaa waxba male waayo inaa anagu ilaa rabbinaa rabbigayo xaggiisa ayaanu munqalibuuna u noqonaynaa kolleyba kuwii dhimanayaanu nahay marka ama aduuna dil ama si kale aanuu dhimanno kolleyba ilaah baanu u noqonanaaye waxaa doonta yeel marka waxa weeyaan man lam yamut bisayfi maata bigayrihi tacadadat ilasbaabu walmowtu waaxidu waa kii shaacirku lahaa asbaabtu waa fara badatay geeriduse waa miduun ninkaan seef ku dhimani dee wax kalaba uu ku dhiman marka waxay leeyihiin kolleyba haddaanad adiguna dilinna kuwii dhintuun baanu naho halka hantida noohi waa dhimasho uun marka dee qofka waxa ugu weynee loogu hanjabaana in la dilo soo maaha yacni in adduunka la dhaafiyo la seejiyo un soo maaha waxa ugu weyne uu makhluuq ugu hanjabaa makhluuq kale dee waxay leeyihin kol hadday dhimasho un tahay waaba nusuganee samee waxba kama qabno waayo marka horeba xagga rabbaanu u soconay dee waxay tilmaamaysaa yaqiintay qaateen iyo iimaankoodu xoogga u lahaa ruuxa muuminka ana yaqiintiisu halkaa waa inay taagnaato oo diinta iyo dacwada iyo tawxiidka marka loogu yimaado waa inuu taagnaado laa dayra inaa ilaa rabbinaa munqalibuun qoorta haddaad iga goynaysa iga goo kolley ilaahun baan hortegayaa miyaad halkaa ka talisaa may sow halkanuun ma aha faqdi maa anta qaad inamaa taqdi hadihi alxayaata addunya qaaluu waxay yidhahdeen laa dayra ee laa dayra calayna korkayaga wax dhibaatii ma ahaanin waxba kama qabno waayo inaa anagu ilaa rabbinaa rabbigayo xaggiisa ayaa munqalibuuna aanu nahay kuwa u noqonaya inaa anagu nadmacu waxaanu rajaynaynaa an yakfira inuu noo dhaafo lanaa anaka rabbunaa rabbigayo khataayaana gafafkayagaanu hore u gallay waxaanu rabbi ka rajaynaynaa inuu noo dhaafo an kunnaa lian kunnaa inaanu ahaanay darteed baananu u rajaynaynaa awala almu'miniina kuwa rabbi rumeeyey kuwii ugu horreeyey waa awaliya muqayada walaysat mutlaqa macnaha waxay ujeedaan qoladan reer fircoon ee aqbaata ciddii ugu hor rumaysa inaanu nahay ilan muuminiini waa ka horreeyeen laakiin waxay ku qaydan tahay dhacdadan iyo dee qowmkan fircoon iyo aqbaadan marka inaanu nahay dadkan halkan goobjooga ahaa kuwii kuugu horrumeeyey darteed ayaanu rabbiga iyo uga rajaynaynaa dembi dhaaf wa awxaynaa waxaan u waxyoonay ilaa muuse nebi muuse an asri ay asri la guuro gal bicibaadihi addoommadaydan reer bani israa'iil goor habeennimo a la guuro gal waxaa la amrayaa maadaama hadh cad aanay ka bixi karin oo dee la qabsanayo cadowgoodu ka itaal roon yahay habeennimo la guuro galoo la guuree si aad nimanka dhibkooda uga badbaado waxaana ilaahay doonayaa kuwana markay ka daba yimaadaan badda in lagu halaago lagu baabi'iyo wakhtigoodii baa dhammaaday dhiilkuna waa ka buuxsamay waidaa araada allahu shay-an haya-a lahu lasbaab ilaahay arrin marku inuu sameeyo doonana asbaabtuu ku dhici lahaa buu sahlaa oo u keenaa marka waxau yihi habeennimo la guuro gal addoommadayda reer bani israa'iil innakum idinku muusow adiga iyo qoomkaaguba reer bani israa'iil muttabacuuna kuwa la raacayo oo la raadgurayaatiin oo markaad habeennimo guuraysaan ee fircoon iyo qoomkiisu waa bariistaan oo waagu u baryo idinkoo dhulkii ka baxay ma joogi doonaana waa idinka daba iman doonaan oo waa idinsoo raadguri doonaan fa arsala dabeed waa diray fircawnu fircoon filmadaayini magaalooyinku maamulayay oo dhan buu u diray xaashiriina kuwa ciidankiiyo colka ka soo ururiya waa goorma kolkii la yidhi reer banu israa'iil xalay bay guuro galeen ayuu yihi wax alla waxa coliyo ciidan degaamadan xukumo joogoo dhammi ay isku yimaadaan si aynu nimanka usoo qabanno aynu uga daba tagno markaa magaalooyinkiibuu ciidanka cid soo ururisa u diray qaa'ilan lahum isagoo ku odhanaya fircoon oo ku leh inna haa-ulaa'i kuwaasi wuxuu u jeedaa muuse iyo qoomkiisiie la shirdimatun waa koox yar oo qaliiluuna yar la shirdima waa koox qaliiluuna yar waa koox yar oo inaga fallaagowday wa innahum iyagu lanaa innaga haddaynu nahay qoomkii reer fircawn laqaa'iduuna kuwa ina cadho gelinaya oo ciil ina baday weeyaan nimankaasi muuse iyo qoomkiisu wa innaa inagu baa uu ku yidhi la jamiicun ay la jamaacatun koox baynu nahay isku duuban kooxdaasoo xaadiruuna digtoon oo waxa weeyaan taxadar qaba fa akhrajnaahum ilaahay waxau ihi waanu ka saaray fircoon iyo qoomkiisii min jannaatin wa cuyuun wax allo wixii dee barwaaqo a haysteen colkii iyo dadkii intuu isku soo wada ururiyey ka soo baxeen iyagoo leh muuse iyo qoomkiisii baanu ka daba teganaa halkay u socdaanna waa halkii halaagooda isma oga ilaahay waxau ihi fa akhrajnaahum waanu ka soo bixinay fircoon iyo qoomkiisa min jannaatin beero iyo basaatiin waaweyn baanu ka soo bixinay iyo wa cuyuunin ila durduraya iyo wa kunuusin xoolo kaydoo fara badan iyo wa maqaamin meelo lagu nagaado oo la fadhiisto oo kariimin wanaagsan baanu bannaanka uga soo bixinay kadaalika ayuu rabbi yidhi sidaasaanu qoomkii fircoon uga soo bixinay waxay haysteen wajalaaleenku waxaa odhanayaa ay ikhraajunaa kamaa wasafnaa kadaalika macnaheedu waxa weeye ay ikhraajunaa kamaa wasafnaa sidaa aanu soo tilmaanay ayaa bixintaanu nimankaa soo bixinay ay tahay oo macnaha ay kadaalika sidaa aan soo tilmaanay ayaa ikhraajunaa u ahaaday bixintaanu fircoon iyo qoomkiisa ka soo bixinay wixii ay haysteen iyagoo le muuseaanu ka daba teganay iyo qoomkiisii wa awrathnaahaa haa damiirku wuxuu ku dhacayaa dee jannaadkii iyo ilihii iyo xoolihii iyo waxay ka yimaadeen ee masar yaalay marka allah waxau ihi wa awrathnaa waxaanu dhaxal siinay haa xoolaha iyo nicmada ay ka soo baxeen ee masar yaalay waxaanu dhaxal siinay bani israa'iila reer bani israa'iil oo marka ay baddii tagaan ee ay halaagsamaan ee reer banu israa'iilna ay badbaadaan iyagaa u soo noqon doona marka macnaha halaagga ku dhici doona iyo waxa ka dhalan doona ayaa lasii tilmaamo lasoo hormariyey marka wixii ay ka baxeen waxaanu dhaxalsiino u dambeeyey oo u aayey nimankii reer banu israa'iil fa atbacuuhum ay fa atbacuu way raaceen qowmkii fircoon hum reer bani israa'iil oo nebi muuse iyo qoomkiisii bay raaceen oo ka daba tegeen mushriqiina xaal ay yihiin kuwa gelaya xilligii cadeed soo baxa oo mushriqiina ay daakhiliina fii waqti shuruuq waxaa loo jeedaa waa waqtu shuruuqi shamsi waqtiga cadeed soo baxa markaa nimanku markii colkiiyo ciidankii isku yimaadeen waxay ka daba tegeen oy raad gureen iyaga oo waxa weeyaan waqtigii cadeed soo baxa gelaya xilligaasay ka daba tegeen fa atbacuuhum qowmu fa atbacuu way raaceen qowmkii fircoon iyo qowmkiisii hum nebi muuse iyo qoomkiisii bay raaceen oo ka daba tegeen mushriqiina xaal ay yihiin kuwo gelaya xilligii cadeed soo baxa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam